ciidamadan ka tirsan midowda afrika ee amisom ee dowladda etoobiya ee gacanta ku haya degmooyin dhowra oo ka tirsan gobolka gado ayaa maantay waxaa wararka ka imaanaya gobolkaasi ay sheegayaan in ciidamadaasi ay la wareegeen inta badan garoomada degmooyinka qaar ee gobolka gado gaar ahaan degmooyinkii horey ee ugu sugnaayeen horey waxa ay gacanta ugu hayeen degmada baardheere garoonkeeda oo ay saldhig militari ku lahaayeen iyagoo sidoo kale gacanta hore ugu hayay garoonka diyaaradaha ee degmada garbaharey ee gobolka gado xarunta u ahay sidoo kale ciidamada etoobiya waxa ay ku sugnaayeen oo ay horey gacanta ugu hayeen degmada doolow ee gobolka gado iyadoona maanta ay si rasmi ahay ula wareegeen garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ee gobolka gado oo horey aanay gacanta ugu haynin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gado oo v o a la xiriirtay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan la wareegidda ciidamada etoobiya garoomada gobolkaasi gado ku yaalay kuwaas oo ay qaarkood horay u maamuli jireen waxaana haatan ciidamo dheeraada ay geeyeen garoonka degmada luuq ee gobolka gado oo horay aanay ugu sugnayn ma jirto mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo ilaaya hadda ka hadlay arrimahaasi waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa wakhti ay dowladda etoobiya iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ay isku hayeen khilaaf la xiriira heshiiskii etoobiya ee la gaartay somalilan ee arrimaha badda waxaana sidoo kale arrintan ay ku soo beegmaysaa wakhti ay dowladda soomaaliya ay iskaashi dhanka ammaanka ahi ee la saxeixatay dowladda masar oo ay horay isku hayeen dowladda etoobiya ilaa iyo haddana ma jirto mas-uul ka tirsan dowladda soomaaliya oo arrintan ka hadlay mas-uuliyiinta gobolka gado oo qadka telefoonka aanu kula xiriirnay ayaa dhankoodu faahfaahin ka bixin sababta keentay in ciidamada etoobiya ay la wareegaan garoomada ku yaala degmooyinka gobolka gado oo qaarkood ay horay u maamulayeen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo